magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaa lagu qisaasay askari ay maxkamad magaaladaasi ku riday xukun dil ah kadib markii hore loogu eedeeyey inuu dil u geystay tali ku-xigeenkii nisa ee galmudug cabdiraxmaan faarax geele oo loo yaqiin bayr iyo gabar la dhabatay sidoo kale markii uu dhacay falka dilka ee askariga la qisaasay ayaa dad ka caraysan arrintaasi oo ku heyba askariga la qisaasay waxay rasaas ku fureen gawaari askarta ay la socdeen halkaasina waxaa la sheegay in laba qof ay ku dhinteen dhowr qof kalena ay ku dhaawacmeen warkii ugu dambeeyey magaalada cabudwaaq iyo xaaladeeda waxaa warbixintan soo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq
fulinta xukunkan oo ahaa mid ay riday maxkamadda ciidamada qarabka sida soomaaliya qaybteeda galmudug ayaa lagu fuliyey axmed cabdi aadan oo lagu helay ee dilka sargaal ka tirsanaa ciidamada nisa iyo walaashiis degmada cabudwaq oo muddo marti gelinaysay dilal ku sanaysan aana qabiil iyo colaad beeleed sababtay xaalado amni darri ayaa lagu guulaystay in wax laga qabto dhibaatadii ka taagnayd degmada kadib dadaal duqayga dhaqanka iyo mas-uuliyiinta galmudug ay ka galeen waxaana salka loo dhigay amniga degmada cabudwaq in muddo ah inkastoo fulinta dilkan qisaasta ah ee ka dhacday degmada cabuudwaaq aysan ahayn markii ugu horreeyey haddana xukunka ayaa noqonaya kii ugu horreeyey oo maxkamadda ciidamada ay fuliso ay ka fuliso degmada cabuudwaaq ee gobolka galgaduud macalin sugaal cali guuleed oo ka mid a culimada degmada cabuudwaaq ayaa ka waramaya sida dadka cabuudwaaq ay u arkaan fulinta xukunkan ay riday maxkamadda ciidamada qalabka sida soomaaliya degmada cabuudwaaq ee gobolka galgaduud waxaa ka dhacay qisaas lagu fuliyey nin gacanku dhigle ahaa oo bishaan dhexdeed nin sarjaal oo ka tirsan ciidanka nabasugada soomaaliya oo la oran jiray korneel faarax cumar iyo walaashiis xaawo cumar ninkaas oo ahaa afar ii sheeg laba admaamood iyo laba cawo gabada ciidanku gacanta kusoo dhigeen qisaastaas oo aad iyo aad ay usoo dhaweeyey bulshada degmada caabudwaaq iyo ummadda soomaaliya intii maqashay warkaasu gaaray alla subxana watacala wuxuu walakum fil qisaasi xayaatun ya ulil albaabi lacalakum tattaquun waxaa ikugu sugan qisaasta nolol haladaas oo aan leeyahay iyo falkaas maantayto dhacay oo aan leeyahay haddii qof kasta oo qof dila sidaa loo yeeli lahaa ee ummadda soomaaliyeed isma layseen aarsi iyo qabiil deganaysana ma dhaceen taas waxay raalli isaga ahaayeen iskuna dhiibeen labadii beelood ee ka dhasheen gacanku dhiiglaha iyo dadka horey u dilay maamulka degmada cabuudwaaq ayaa sheegay in xukunka ay fulisay maxkamad hab dowli ah uu wax weyn ka tari doono xaaladda amniga degmada cabuudwaaq gudoomiyaha degmada cabuudwaaq ee dowlad goboleedka galmudug faarax cabdulla samadoon oo khadka taleefanka aan kula xiriiray ayaa inooga warbixiyey yididiilahooda ku aadan arrintan
walaal horta amniga way wanaajinaysaa kowdii waxay amniga u taraysaa waxa weeye aniga mataqaanaa ra'yigaya waxaa dhici jirta dembiile intuu dhibgeysto qof intuu dhibgeysto inuu isku dayo inuu cararo waxaa caddaatay qof inuusan laamaha amniga si dhayal dhayala uusan ooga fikan karin meel walba oo galana laga raadinayo horta shagii baaba marka koowaadba amnigii maxana u samaynaysa midda labaad waxa waaye haysashada hubka iyo askarta laftigooda isticmaalkooda ay isticmaalayaan ama maleeshiyaadku ay isticmaalayaan lasma barbardhigi karo hub maleeshiyaad ay haysteen iyo hub ay askar haystaan askarigu inta badan sharciga ayuu yaqaanaa ilaa mooyaane qof de asagoo waddada ka bayray oo maxaanku idhahday sidii dhacday maalmihii lasoo dhaafay marka ama askari ha ahaado oo tuuto ha wato ama qof shacaba ha ahaado oo mataqaanaa isheeg hub waxa ku geysto dhibaataa ku geysto labadiiba isku maxkamad ayaa la saarayaa isku si ayaa loo xukmayaa waayo sharciga qof walba ka sarreeya dhinaca kale toogashadii cabud waa ka dhacday kadib ayaa isku dhac kooban uu dhex maray ciidamada amniga iyo dhalinyaro hubaysan oo ku hayb ahaa xugmanihii kuwa oo sida la sheegay ka caraysnaa xukunka dilka ah waxaana isku dhaca uu sababay dhimashada laba ruux iyo dhaawaca afar kale waxaana ka mid ahaa dhaawaca dadkii uu soo gaaray sarkaal ka tirsanaa ciidamada nisa macalin sugaal ayaa ka waramaya sida ay wax uga dhaceen degmada cabudwaaq markii dhacdadaasu dhacday oo ninka qisaasta lagu fuliyey kadib ayaa waxaa dhacay fal fool xun oo aad bulshada caabudwaaq ay oga naxday kaasoo ah ninkii meydka guri la keenay oo meydkiisa yaalo lagu dhaqaahayey in ay yimaadeen ciidanka degmada caabudwaaq sida booliska iyo nabad sugidda halkaas dhex martay dad xaraysnaa oo ka xaraysnaa malaha dadka ninkaa la soogtay reerkiisa ahaa iyo ciidankii booliska halkaasoo ay ku dhinteen askari ka tirsan booliska iyo dadkii shacabka ahaay oo xabadaha riihayay qof ka mid a alahaasu aad baan uga anfariiray aad baana oga naxnay waxaana leenahay oon ku taleenahay haddaan nahay dadka caqliga u saaxiibka degmadan falkaas gacanta lagu qabto baarinna ha lagu sameeyo ciddii bilowday hanshadaas bilowday khasaaraha geystay waxaan leenahay ina lilahi wa ina ilahi raajicuun dadkii halkaas ku dhintay si kastaba ku dhintay labada dhinacba oo dad soomaali oo walaalaa ilaahay ha u naxariisto intii ku dhaawacantayna allaha u boobadhayo weliba dhaawacan saxa ka mida nin sarjaamla ciidankana basugida weliba taliyihii ciidanka airboorka ah asagana allaha u boobadhayaan leenahay intii dhintay allaha u naxariisto hawshaasna bacda maa faa'iido weyn la gaaray waxa ay ka dambaysa hayay sabida gebi aan laga siiyo gudoomiye faarax ayaa sheegaya in dhinacyada ay ku wada qanceen xukunkii ay riday maxkamadda ciidamada qalabka sida soomaaliya sida caadiga ah horta wax dadku baalay ka soo kala jeedaan laakiin dadka xaqa iskale waa dadka xaqa u badan dadka dhaxalka iskale wey welidamkii faarax allah u naxariisto sidoo kale waalidkii iyo dadkii xaqa ku lahaa qofkan waxaa la yidhaahdo wiilka waalidkiisa ama waalidiintiis wiilka gacanta ka dhacday labadii waa labadii dhinac waa ku qanceen labadii beeloodna sidoo kale waa ku qanceen odayaashii ka dhex shaqaynayey arrintaas oo aan halkan dadaalka ay bixiyeen aan ka garayo oo dhaqanka ahaana sidoo kale arrintaas waxay ku yimidana marka waa arrin xukun la wada qaatay la wada sugayey loona diyaargaroobay waayo cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo